الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون suurat racd ayaa la yidhahdaa suuradan oo darsigeenu maanta ka bilaabanaya suurat racdi waa suurad la isku khilaafsan yahay ma qur-aanka qeybtiisa makiga bay ku jirtaa mise qeybta madaniga ah waxaana loo badan yahay inay tahay suurad maki ah oo soo degtay nabiga hijradiisii ka hor salawaatu rabbi wasalaamu caleyh suuradihii makiga ahaa mawduucyaday ka hadlayeen iyo arrimihii ay qaadaadhibayeen bay iyaduna ka hadli doonto bismi illaahi magaca alle ayaan ku bilaabaynaa allihii arraxmaani naxariista ku tilmaanaa arraxiimi adoomadiisana u naxariisanaya alif laamiim raa ilaahay baa garanaya qasadka iyo macnaha ay leedahay macnaheeda ilahay baa yaqaana sidaa naliba usoo baranay saa in lagu daayaa fiican tilka midaas aayaatlkitaabi kitaabka aayadihiisii wey waaladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi maxamedow min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey ayaa alxaqu xaq ah walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yuminuuna ma ay rumaynayaan sidaan horeyba usoo maranay xuruufta googo-an ee ku qur-aanka lagu bilaabo suuradihiisa qaar ka mid a inta badan suuraddii lagu bilaabo waxaa ka dambaysa in qur-aanka laga hadlo xaqnimadiisa ilaahay inuu soo dejiyey inuusan been ahayn in laga hadlo oo la sheego macnaha marka tilka taadaasi baa layi yani waxaa la tilmaamayaa aayadahan suuradda dhexdeeda ku imaan doona kitaabkii qur-aanka ahaa aayadihiisii wey ka lagugu soo dejiyo xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyo oo qur-aankaabaana xaq ah shayga xaqiiqadee dhabtaadiyo kama dhibcaanka waa isaga wixii kasoo haray waa baatil laakiin dadka intooda badan ma rumaynayaan oo horayna usoo marnay wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bilmu'miniin xaqba ha ahaadee ma yeelayaan dad badan baan rumaynayn macna aliflaamiim aliflaamiim ra allahu aclam bimuraadihi bidalika ilahay baa garanaya macnaheedii ujeedada u kaleeyay tilka midaas taadaasi aayaatlkitaabi kitaabka aayadihiisii wey kitaabku waa qur-aanka qur-aanka aayadihiisii wey waaladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey oo min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey ayaa alxaqu xaqa ah isaga ayaa dhabta ah oo xaqiiqada ah macna walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yu'minuuna ma ay rumaynayaan isagoo xaq ah bay haddana diidaya laakiin diidadoodu xaqnimadiisa wax yeeli maysa way macna ayagoo diidan buu haddana xaqiiq allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha aayadaha suuradaha makiga waxaa lagu yaqaanaa waxay aada u taqriiriyaan oy sugaan mabdaa tawxiidka ay aada uga hadlaan mabdaa tawxiidka markay yani ay sugayaan waxyaabaha loo daliishado waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka kawniga ah iyo calaamooyinka waaweyne ifka uu guglay ee dhigay ifka macnaha astaamaha waaweyne khalqiga ee ifka ka muuqda ayaa loo daliishadaa kuwii hadda meesha laga gelay allahu alle rafacaallahu alle alladii midka wey rafaca kor yeelay alsamaawaati samooyinka ayuu kor yeelay bikayri camadin tiir la-aan tarawnahaa xaala aad arkaysaan inay tiir la-aanto uma kadibna istawaa wuu ekaaday alle oo wuu ka saro maray calal carshi carshiga dushiisa wasahara alla wuxuu leeyey oo uu sakhiray ashamsa qoraxdii ayuu sakhiray waalqamara iyo dayixii kullun mid walbana yajrii wuu soconayaa liajalin muddo loo qabtay inta laga gaadhay taasoo musaman la magacaabayo ilahay agtiisa ka qaadan yudabbiru wuu maamulaa alle alamra arrinka ayuu maamulaa oo kownkan arrintiisa isagaa maamula yufasilu wuu kala bixbixiyaa oo wuu kala dhigdhigaa alaayaati aayadaha ayuu u kala dhigdhigaa khalqiga iyo dadka lacalakum waxaad mudan tihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiinla kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinisaan oo si hubaana u rumaysaan macna alla subxaana wa tacaala afcaashiis ayaa wax layga sabadan aad arkaysaan samaawaadkan alla subxaana wa tacaala isagaa kor yeelay tiir la-aan wax tiiro hayo ma jiro bal say u ballaarantahay fiir yacni dhulka oo dhan bay ku wareegsantay haddana samada samay kusii wareegsantay waxaa samooyin isku wareegsanaya haddana baaxadda iyo ballarkaa leh tiir hayo ma jiro adiga waxaad u baahan tahay haddaad guri dhisayso gurigu wax yarba hadduu yaro ballaadhan yaho baaxan leeyahay in yarba ha ahaatee inaad tiir u samaysaad u baahanta tiir la-aan ma taaglaan karayo laakiin bal samaawaadkan ballarkan lehe haddana tiir la-aanta taagan adugu arag wayumsiku samaa an taqaca cala alardi ila biidnih ilahay baa haya subxana wa tacala allah haya saasay u taagan yahay waa arrin la yaab low kadibna rabbi subxaana wa tacaala carshigiisa ayuu ka saramaray macnaheeda suurat lacraaf baynu kusoo barannay inay tahay rabbi subxaana wa tacaala carshigiisa ayuu ka sarreeyaa addoommadiisana waa ka dhex baxsan yahi kuma dhex jiro rabbi subxana wa tacala halkaasuuna ka maamula adduunka waana istiwo ilaahay u qalma cadamadiisa iyo weynankiisa iyo jalaalkiisa u qalma midka khalqigana aan shabihin oo u ekayn sidaas ayaa khulaasadeeda kusoo qaadanay suurat lacraaf faahfaahinteedan halkaa ugu laabta qoraxda iyo dayaxa ayuu alla sakiray subxaana wa tacaala oo wuxuu u sahlay masaalixda addoommada adiga arkaya way dhacayaan dana way soo baxayaan saasay ku soconayaan ilaa waqti ilaahay agtiisa ka magacaaba laga gaadho waashamsu tajri limustaqarin laha dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim yani waqti loogu talagalay iyo meel loogu talagalay intay ka gaadhayaan saasay u wareegayaan tubtaas iyo jidkaasay haynayaan oo ku noqnoqonayaan macnaha allah sakhiray subxaana wa tacaala oo maamul bay ku socdaane iskama socdaan ayib intaa markii laynoo sheegay baa waxaa layidhi kownka oo dhanna ilaahay baa amarkiisa arrinkiisa maamula allah maamula kownkan arrintiisa waxa ka dhacay oo dhan isagaa keenay wixii la noolaynayo wixii la dilayo wixii wax la siinayo wixii la qadinayo wixii kursi la siinayo wixii laga qaadayo yani wixii dhalanaya wixii dhimanaya kulli ilahay baa subxana wa tacala maamula yudabiru lamra kownkan arrinkiisa alla isagaa maamulaya subxana wa tacaala aayadaha ayuu kala bixbixin oo dhigdhigay kala dhigdhigayaa waxaad mudan tihiin inaad rabbigiin la kulankiisa yaqiinisaan yani markaad khalqigan saa u fiiriso rabbi subxana wa tacaala saa u dhigay samaawaadkan iyo qoraxdan iyo dayaxan iyo waxan isku rakiban shaki male inaad yaqiininayso inaad ilahay la kulmi doonto subxana wa tacala uunkanna ilaahay uu u sameeyey ujeedo weyn sidana uusan sidanna uusan ku dhammaanaynine maalin rabbi lala kulmayo inay jirto ayaa kaaga soo baxaysa saas macna allahu alle alladii midka wey rafaca kor yeelay assamaawaati samooyinkii ayuu kor yeelay bikayri camadin tiir la-aan tarawnahaa xaala aad arkaysaan tiir la-aanta tarawnahaa samaawaadkii xaala aad arkaysaan iyadoo tiir la-aan uma kadibna istawaa alla wuu kor noqday cala alcarshi carshiguu ka kor noqday carshiga makhluuqu ugu weyn samaawaadkuna ka sarreeya makhluuquna ku wareegsanya makhluuqu ku wareegsanyah makhluuqa samaawaadku say u wareegsanya isaguna samaawaadku kasii korreeya allana carshigiisaasuu ka sarmaray subxana wa tacaala yacni istiwo isaga u qalmo cadamadiisa u qalanta oo ka khalqiga shabihin wasakara alla wuu sakhiray ashamsa qoraxdii ayuu sakhiray waalqamara iyo dayixii labadaba wuu sakhiray masaalixdii iyo danaha addoommada ayuu u sakhiray kullun mid walbana yajrii waa socdaa liajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo ilaahay agtiisa ka magacaaban waa muddada adduunyadu ay ku eg tahay yudabbiru alla waa maamulaa alamra arrinka kownka iyo ifka adduunka yani alamra arrinka ayuu maamulaa arrimaho dhan ilaahay baa gacanta ku hayo maamulaya yufasilu wuu kala bixbixiyaa alleh alaayaati aayadaha ayuu kala bixbixiyaa liqowmin dad buu u kala bixbixiyaa qowmkaasoo biliqaa'i yufasilu laayaati aayadaha ayuu kala bixbixiyaa lacalakum waxaad mudantihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinisaan oo inay dhab tahay oo jirto inaad hubsata ubaan u rumaysaan saasaad mudantihiin macna wahuwa aladii madda alarda wajacala fiiha rawaasiya waanhaara arrintii baa la sii wada aayaadkii ifka yaallay ayaa laynoo jeedinayaa fiiriya layna leeyahy wahuwa alla alladii midka wey madda fidiyey alarda dhulka fidiyey oo wajacala yeelay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro qotoma kuwo qodqotoma iyo wa anhaaran wabiyaal wa min kulli samaraati midha midhaha xaggoodana midho oo dhan midho kulligood xaggoodana jacala alla wuxuu yeelay fiiha dhulka dhexdiisa zawjayni laba nooc isnayni oo laba ah laba nooc midho kasta xaggoodana laba nooc buu alla ka yeelay subxana wa tacala dhulka dhexdiisa yuqshi wuu dabooli alleyla habeenka ayuu daboolsiinayaa annahaara maalinta ayuu ku daboolaya ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin calaamado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna oo fikiray bal dhulkan fiirisa aayadda hore waxaa laga soo hadlay aayaadka iyo calaamadaha ka muuqda caalamka sare aayaddanina waxay inoo jeedinaysaa caalamkan hoose een ku noollahay astaamihiisi iyo calaamooyinkiisa waaweyn waxaa la yidhi bal dhulkan la fidiyo fiiriy allah sidan u goglay subxana wa tacala waa fidsan yahy fidsanidaasi ma diidayso dhulku inuu macnaha sida banooni oo kale u duuban yahay ma diidayso madda alarda taas kama hor imaanayso maxaa yeelay dhulka markaad saa u fiiriso shaygu markuu aad u weyn yahay duubnidiisa lama fahmo ishuma qabato saas macana markaad saa u fiiriso waa kuu fidsan yahay waa fidsani haddana duubni ku jirta wey macnaha allah subxaana wa tacaala isagaa dhulka fidiyey buuraha qodqotomana isagaa dhulka dushiisa yeelay xikmad baa loo yeelay oo xikmadda loo yeelay ayado kalaa tilmaamay lianlaa tamiida yani bikum sayna idinla yani dheeliyin oona dhulku idinla ruxanin waa dheelitir wey macna dhulka waxaa lagu dheelitiray buurahan buurahani haddaynan dhulka dushiisa saarnaan lahayn laguma noolaadeen sida masalan waxa way dhakawyo oo kale u yihiin dhulka macna bal iyaga boodiyaashan arag webiyaasha wax qoday aanan arkaynin ee biyuhu qulqulayaan ee intay kasii qaadaan dhul dhul kale tageynay yaa qoday allah sameeye subxana wa tacala bal midhaha nooc walba la fiiri midhaha dhulka ka soo baxa nooc walba laba nooc buu ilaahay subxaana wa tacaala yuu yeelay laba nooc waxaa laga wadaa ama lab iyo dhadig lab iyo dhadig leanna midhuhu iyo geedahoodu lab iyo dhadig bay u qaybsamaan ama ma ahee labada nooc waxaa laga wadaa xagga dhadhanka dhadhankay noocyo ku yihiin ama waxaa laga wadaa suurtoobi karta xagga yani xajmiga iyo qadarkooda qaar waa yaryaryihiin qaarna waa waawenyi yani waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya xagga midabka yani waxa wey waa midab qaar waa cad yihiin qaar waa gudud yihiin yani noocyo badan marka alla subxaana wa tacaala intaasoo nooc oo midho ah oo waxyaabaha dhulka ka soo go-a ayuu dhulka dushiisa rabbi yeelay subxana wa tacala habeenkiibuu maalinkii daboolsiinayaa waxaa laga wadaa habeenkii oo adduunka haya oo adduunku mugdi yahay bay maalintii ka daba imaanaysaa markaasay dhulkii habeenku haystay bay ka qabsanaysa markaasuu daboolsiinaya alla subxaana wa tacaalayo ayadaa daboolaysa way macana arrimahaasi aayado iyo calaamado waaweyn baa ku sugan oo alla jiritaankiisa iyo keli ahaantiisa ku tusaya iyayse ugu sugan dad fikiray dad ilaahay subxaana wa tacaala yani caqliguu siiyey ka shaqaysiinay oo ku shaqaysanaya oo ka faa'iidaysanay oo aayadahan u fiirsanay dadkaasaa ka faa'iidaysta laakiin midka uun intuu dhashay maalintuu yani indhaha kala qaadayba arkay saa uun isaga cagmarayahay isaga waxba ka faaidaysan maayo macana wahuwa alle alladii midka weye madda fidiyey alarda dhulka midka fidiyey oo wajacala yeelay fiiha dhulka dhexdiisa rawaasiya kuwa qotoma kuwa qodqodsamo oo buuro macnaha waxa sugan oo dhulka dushiisa ku sugan wa anhaaran wabiyaalla alla waa yeelay subxaana wa tacaala wax qoday aan la garanay ilaahi subxaana wa tacala ubaa qoday wa min kulli samaraati midhaha xag midha midhaha kulligood xaggoodana jacala alla wuxuu yeelay fiiha dhulka dhexdiisa zawjayni yacni laba nooc isnayni oo laba ah yacni noocyo laba ah ayuu midhaha kulligood xaggooda alla ka yeelay subxana wa tacala dhulka dhexdiisuu yeelay macnaha yufshi alla waa daboolaa subxaana wa tacaala wuu ku daboolaa wuu dabooshiyaa alleyla habeenkiibuu dabooshiyaa annahaara maalinta habeenkiibaa imaanaya maalintii oo adduunka haysata markaasu intuu booskii looga qaado ka riixo ayuu habeenkii meeshii daboolaya macna yuqshi llayla annahaar ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan la aayaatin calaamado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugantao yatafakkaruuna fikiray weli aayadihii baa lasii wadaa dhulka dhexdiisa ah wa fi lardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday qitacun gaballo mutajaawiraatun oo isla darsay daris ah wa jannaatun iyo aseendooyin beero waaweyn oo min acnaabin cinabyaal ah wa zarcun ayaa ahaaday dhulka dhexdiisa badad wa nakhiilun iyo geeda timir ah sinwaanun kuwaasoo mataana ah wa hayru sinwaanin iyo kuwa aan mataano ahayn laantool ah yusqa kuwaasoo yusqaa la waraabinayo bimaain biyo ayaa lagu waraabinayaa waaxidin oo mid ah yusqa waa la waraabini qaybahaa la soo sheegay bimaain biyo ayaa lagu waraabinayaa waaxidin oo mid ah wanufasilu waanu kala fadilnaa wanufadilu dhe wanufadilu waanu kala fadilnaa bacdahaa wanufadilu waan fadilnaa bacdahaa midhaha qaarkood ama beeraha qaarkood baanu calaa bacdin qaarka kale ka fadilnay fil ukuli yacni midhaha la cunayo yacni dhulka ama beeraha soo baxay baan qaarkood qaarka kale dheeraad siin ka siinay fil ukuli midhaha la cunaya dhexdooda ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin calaamado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo macnaha caqli lahoo caqligooda ka shaqaysanaya wax fahmaya macnaha dhulka qaybo kala gedisanoo haddana daris ah buu leeyahy qiac gaballo dhulka ka mid ah oo haddaris ah oo isku garab yaalla oo haddana kala duduwan balufiirsa midabku waa kala duwan dhulkii qayb waa guduud qayb waa madow midabkii yani qaab waqacantaar waa caddahay midabkii isku mid maaha xagga masalan yacni wanaagga dhulka qaarna waa caraseel oo waxba ma soo saaro dhulka qaarna waa dhul dalsan ahoo wax soo saaro ama daaq soo saaro ama beero soo saara isagii baa kala gedisanoo haddana dalagga ka soo bixi karaa kala duwan midka wax ka bixi karaan kan ka bixi karaynin yacni haddaad dhinac kale ka fiiriso dhulka qaar waa adagi waa dhul gawaan ah yani waxay waa dhul yani suubaan ah waa dhul jilicsan waa dhul caramadow ah dhulkii waxa weeyaan intaasoo nooc oo kala gedisan buu leeyay qiqacun mutajaawiraat haddana waa deris waa derisoo qayb kalaad ka baxaysaa qayb kaloo ka gedisan baad gelaysa qaybtii baad ka baxaysaa tu kaloo ka gedisan baad gelaysa waxaa nooc nooca haddana deriska ayaa sameeyey ilahay baa sameeyey subxana wa tacala taasi waa mid waxaa kaleeto dhulka dhexdiisaa beero waaweyn oo aseendooyin oo cinab ah iyo zarci zarciga waxaa la yidhaahdaa waa yacni badarka ama masigada iyo midhaha yaryarka ee soogoa dalagga yaree soo go-a zarciga laga wada iyo geeda timir ah geedaha timirta ah baa laba nooca qaar waa sinwaanun qaarna waa hayru sinwaanin sinwaanka waxaa la yidhahdaa waa dhowr shay oo hal jirid iyo hal asal isla leh wax alla wixii tiro ah ee isku asal aba sinwaan baa la yidhahda haddii aynan badnayn oo salkana hal ka yahay korkana hal ka yahayna hayru sinwaanin marka geedaha timirta waxay u baxaan waxaad arkaysaa dhowr geed oo hal jirid ah isla leh hal sal bay wada leeyihin hal sal bay wada leeyihin laakiin geedku markuu baxayo midna xaggu u baxay midna xaggu u baxay midna waa mataano waa mataaneeyo geedku kaas waxaa la yidhahdaa sinwaanun weeye waa dhowr geedoo isku jiridoo isku sal away wa hayru sinwaanina waxa weeyaan waa geeduhu say u badan yihiino waa laantool yacni waxa weeyaan hal jirid ah buu leeyahay korkana wuxuu ka yahay waa isu halkii geed un wax ka mataan oo ka farcantay ma jiro geedaha timirta nooca ukayso macna sinwaanun wa hayru sinwaanin ah dalufiirka waxaa la leeyahay marka waxa nooc noocee kala gegedisan ee midhahoodu kala duwanya iyagii kala gedisan yihiin hal biyo abaa waraabiyey dhulku waa dhul biyaha kor ka yimid waa biyo macnaha biyo kala gegedisan mayaan lagu waraabinin waa hal biyo haddana midhihii kasoo baxayay waa kala gedisan yihiin midhihii la cunayay waa kala gedisan yihiin oo waxay ku kala gedisan yihin dhaqanka waa ku kala duwan yihiin midabka waa ku kala gedisan yihiin qadarka ay leeyihiin waa kala gedisan yihiin urka waa ku kala duwan yihiin yacni waxa weye qaar aan la cunin baaba ku jira dalufiirka shaygani inuu yahay cid awood leh oo doorasho leh oo say doonto samayn karto inay ka dambaysa waxaad ku garani shaygii hal shay ma ahe waa intaasoo nooc biyuhu waa hal nooc waraabiyey dhulkuna waa uun dhulkii laakiin waxa ka soo baxayay intaasoo nooc wax yani shaqo iskule boqol nooc baa ka soo baxay taasi waxay ku tusaysaa awoodi inay meesha ku jirto doorasho iyo iraado inay meesha ku jirto sidii yani waxa weeyaan uu doonanay inuu alla wax u fulin karo subxaana watacaala aayado wey marka ina fii wa fil ardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday qitacun gaballo iyo qaybo mutajaawiraatun oo isla darsay wa jannaatun iyo beero aseendooyinoo min acnaabin cinabyaal ah wa zarcun iyo badar wa nakhiilun iyo geedo timir ah geedaha timirta oo sinwaanun mataano ah mataano ah yani waa iskusan laakiin way kala bexbexeen way kala leexleexdeen macnaha waakii xadiiska nabigu waa sal alay wasalam yani alcamu sinwu muxuu ahaa sinwu abuy waakii aabbaha oo kale way leanna aabbo aabbo iyo adeerka soo hal asal ma wada leh hal meel bay isugu tagaan laakiin haddana waa kala leexdeen sooma wax kasta oo kala leexda laakiin salka isugu taga sinwi baa la dhaha saas maana ayib sinwaanun kuwa mataano ah geedaha timirtoo sinwaanun mataano iyo wakayru sinwaanin kuwa aan mataano ahayn isugu jira kuwa aan mataano ahayn oo laantool baa la dhahaa yusqa waa la waraabini waxyaabaha lasoo sheega kala gegedisan bimaain biyo ayaa lagu waraabinaya waaxidin oo mid a hal dhibic oo cirka ka timid baa wada waraabisay wanufadilu waanu kala dheeraad siinaynaa bacdahaa qaar wanufadilu waanu dheeraad siinaynaa bacdahaa qaarkeed yaanu calaa bacdin qaarka kale ka dheeraad siinaynaa fil ukuli midhaha la cunayo dhexdooda macna midhaha la cunayo ayay kala isla dheeriyihiino kala duwan yihin way kala fiican yihin ina fii dalika arrinka dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin calaamado liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo wax fahmayo caqli leh wain tacjab facajabuu qawluhum a ida kunna turaaban a inaa lafii khalqin jadiid wain tacjab haddaad yaabto wain tacjab haddaad yaabto facajabun ku lala yaabo weeye qawluhum oraahdood ay yidhaahdeen a idaa kunnaa ma markaan ahaano turaaban carra aan ahaano a inaa anagu lafii khalqin abuur dhexdii miyaanu ku sugannahay jadiidi noo cusub ulaaika kuwaasi aladiina kuwii kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda kuwii ku kufriyey wa ulaaika kuwaasi alaqlaalu katiinado ayaa fii acnaaqihim luqumahooda dhexdooda ah wa ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaaryo wey yani wain tacjab haddaad yaabto haddaad yaabto shirkigooda iyo gaalnimadooda la yaabto ama wuxuun aad la yaabto shayga la yaab lehe wax walba ka yaab badani waxa weeye oraahda ay leeyihiin ma markaanu carro noqono kadib baa nala soo celinay ma markaanu carro noqono oo intaanu dhibanno yani dhacaankannagiina uu carrada ku darmado hilibkii iyo lafihiina carro ay noqdaan ma markaa kadib baanu abuur cusub ku sugnaanayn oo haddana dib baana loo soo abuuri miya ma dhici kartayba diidada arrinkaa ay diidan yihiin baa waxay tahay arrinta ugu yaab badan wax lala yaabo wuxuun lala yaabo hadday jiraan tana ugu yaab badan maxaa yeelay allihii markoodii hore abuuray miyuusan awood u lahayn inuu soo celiyo samaawaadkiiyo makhluuqaadka hadda la soo sheegay allaha abuuray ee maamulaya ayaga inuu soo celiyo markay baaba-een kadib maxay ku tahay maxay la dhantaa ilahi subxana wa tacala soo yacni aad bay ula fududda marka wax lala yaabo weye inay arrinka saaro ilaahay ugu fudud ay iyagu agtooda la weynaado wax lala yaabo taa wey macnaha laakiin nimanku waa niman rabbigood ku kufriyey waana kuwa yani katiinaduhu ay luqumahooda ku sugan yihiin waana naarta dadkii loogu talagalay wain tacjib waa masaladii masaladii marar far badan qur-aanku aada uga hadlo weeyaanoo iyagaa diidanaa aakhara ma jirtin waysla adduunka un bay ku egtay in hiya ilaa xayaatuna dunya waa un noloshan adduunya bas haddii la dhintana si soo-aal ma jirto xisaabna ma jirto saasay rumaysnaayeen mas'aladaasaa aad loogala hadlaayo warnimayo waxaad yaa cayini jira adillo far badan baa loo keeni macna wa in tacjab haddaad yaabto haddaad yaabto fa cajabun ku lala yaabo weeye qowluhum oraahdoodu ay yidhaahdeen a idaa kunnaa ma markaan ahaano turaaban carro markaan ahaano a inaa anagu lafii khalqin abuur dhexdii miyaan ku sugannahay jadiidin oo cusub ma dib baa lafihii loo soo celin oo dhacaankii loo soo celin oo hilibkii loo soo celinay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey kafaruu kufriya birabbihim rabbigood kuwa ku kufriye wey wa ulaaika kuwaas alaqlaalu katiinadihii ayaa fii acnaaqihim luqumahooda dhexdooda ku sugan yacni katiinadaha lagu xidhxidhi doonaa luqumaha kaga xidha waxaa laga wadaa katiinaday leeyihiinoo aakhira lagu xidhxidhi doonaba waulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaanayo wayastacjiluunaka wayastacjiluunaka way ku degdegsanayaan nabiyo bisay kaa deg way ku degdegsanayaan bisayi'ati yacni cuquubadii xumayd cuquubadii xumayd bay kaa degdegsanayaan wayastacjiluunaka way kaa degdegsi dalbayaan bisayi'ati cuquubadii xumayd qabla alxasanati tii wanaagsanayd horteed waqad khalat ayadoo ay tagtay min qablihim hortood almasulaatu ciqaabyaalkii almas-ulaatu ciqaabyaalkii ummadii hore lagu ciqaabay iyagoo hortood ay tagtay wa ina rabbaka rabbigaana laduu maqfiratin dhaafid midkii u saaxiiba weeye linaasi dadka loo dhaafo calaa dulmihim maca dulmihim gardaradooda lala qabo iyagoo dulmigooda wata buu haddana alla subxaana wa tacaala u dhaafaa wa ina rabbaka rabbigaa la shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay tani waxaa laga wadaa markii la yidhaahdo war qiyaama soo socoto waa laydinla xisaabtamay ama cadaabbaa idin qaban yaa waxay leeyiin war cadaabkaa sheegaysa wax kama jireen hadduu wax jira yahay la kaalay la kaalaydaa wey midda laleeyahay cuquubadii bay kaa dalbayaan inaad usoo dadejiso jees-jees iyo deenin daradeed ba iyagu hadalka u leeyihin iyo arrintanoo la fog aad ula durugsan waxaan jirin oo agtooda kaca marka waxaa lagu yidhi cuquubadii xumayd ee ayndani ugu jirin bay kuleeyihiin noo soo dadeji tii wanaagsanayd horteed oo ta wanaagsan maxay tahay ta wanaagsani waxa wey waa xaalad wanaagsanoo adduunkana inay caafiyo ku noolaadaan aakharana inay cadaab ilahi ka badbaadaan tii wanaagsanayd horteed bay waxay kaa degdegsi dalbayaan cuquubadii xumayd iyaga oo hortood ummadihii ka horreeyey cuquubadii lagu rideeyey ay tagtay ayaga ka hor ummado hore soo adduunka mayna soo marin oo la ciqaabay cuquubadii la mariyey ummadihii hore way tagtay oo hortood bay ahayd oo taasaa loo sheegayo og yihiin haddana maca dalika waxay loo soo dadeji waqad khalat min qablihim almasulaat masulaadka waxaa la yidhahdaa waa jamcu masulatin masuladana waxaa la yidhahdaa waa cuquubada u dhiganta ruuxu dembigu galay ummadihii hore dembiyaday galeen cuquubooyinkii u dhigmay ee la mariyey ayaa tegay oo horay u dhacay iyagoo kuwaasi jiraan bay adiga hadda kuleeyihin loo soo dadeji so wax lala yaaba ma laakiin waxay ku dhaqan yihiin waxa weeye waa ilahay dambi dhaafkiisa iyo dulqaadkiisa waina rabbaka laduu maqfiratin linnaasi calaa dulmi ayagoo dulmigii iyo gardaradii wada xadgudubkii wada shirkigii wada ayuu haddana ilahi subxana wa tacala isaga dulqaadanay dulqaadkaa rabbi bay ku joogaan mooye mama ayna jirinba laakiin dulqaadka yaan lagu kadsoomine waina rabbaka la shadiidulciqaabi sida uu dembiga u dhaafo u dulqaato ayaa dhanka kale markaad fiirisana shadiidulciqaabi ciqaabtiisu meyda adag tahay marka waxa weeyaan dhankana waa rajo waa la rajogelinay laduu maqfiratin linnaasi waa rajogelin dadka macnaa waxa weye qaarkooda wanaagsan baa la rajogelinay shadiidulciqaabina waa cabsiid iyo hanjabaada waxaa loogu hanjabayaa ninkii qalloocsanaa ee khaldanaa marka ninka qalloocsanowna ilaahay dulqaadkiisa iyo naxariistiiaa ku kadsoon ninkii hagaagsanaayouna rabbi agtiisa wax weyn baa ku yaalla wey macna yacni labadaasaa shareecadu isku garab wadaayo marar fara badan baa rabbi subxaana wa tacaala rajagelinta iyo cadaabka iyo ciqaabta ilaahay dhinac laga tuso labadaasaa marar badan laisgarab dhigaa macna nabbi cibaadii annii ana algafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim baa iyada loo imaan doonta ayada noocaasoo badan baa jira wayastacjiluunaka way kaa degdegsi dalbayaa nebigu bisayi'ati cuquubadii xumayd bay degdegsi dalbayaan qabla alxasanati tii wanaagsanayd horteed xaaladda wanaagsan horteed bay kaa degdegsi dalbayaan walxaal qad khalad ay tagtay min qablihim hortood almasulaatu cuquubooyinkii ummadihii hore la mariyey dembiyadoodana macnaha ku aaday wa ina rabbaka rabbigaana laduu maqfiratin dhaafid midkii u saaxiiba weye linnaasi dadka loo dhaafo calaa dulmihim maca dulmihim dulmigooda lala qabo yani ayagoo dulmigoodu jiro ayuu haddana ilahi subxaana watacala u dhaafaayo u dulqaataa wa ina rabbaka rabbigaana la shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay wayaquulu waxay leeyihin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxay leeyihin lawlaa unzila maa la dejiyo calayhi nabiga dushiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyey aayadaasu min rabbii xagga rabbigii tacaad inamaa anta adigu nebiyo mundirun dige unbaa tahay walikulli qawmin ummad walbana waxaa u sugnaaday haadin hanuuniye mid hanuuniya bay leeyihin allahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa shayga taxmilu ay ambaar ay xambaarsan tahay kullu unsaa mid kastoo dhadig ah wamaa shayna wuu ogsoon yahay alla subxaana wa tacaala tagiibu ay nusqaamin al arxaamu raximiyaalku waxyaalahay nusqaaminayaanee dhimayaanna alla waa ogi wamaa iyo wamaakii tasdaadu ay kordhinayso waxay siyaadinaysana alla waa ogi wa kullu shayin shay walbana cindahu alla agtiisa bimiqdaarin yacni kulla qadarayn qiyaas iyo qadar buu ahaaday shay walba qadar iyo qiyaas buu ku socdaa rabbi subxaana wa tacala uu qorsheeyo qoondeeyey caalimulhaybi alla wey alla caalimulhaybi ka waxa maqan midka og wey washahaadati iyo kan xaadirkay joogaba alkabiiru kii weyn weeye almutacaali ee iska yani waxa wey is- yani iska iska sarraysiiya almutacaali kan is isras- yani is sarraysiiyo weye oo addoommadiisa iska sarraysiiya gaaladu waxay leeyihiin maal maxamed aayad lagu soo dejiyo si haddii la doonayo inaanu qanacno ma la qanciyo hadda aayadaan ku qanacna ha loo soo dhiibo saasay leeyihin aayad waa loo keenayoo dee qur-aankanaaba ku filanba intaasoo goor wax lagu tusay laakiin aayadday rabaani waa mid iyagu ay jeebkooda kala yimaadeen mid iyagu ay samaysteen bay rabaan in loo keeno sida masalan inay yacni eh, buurta safa dahab looga dhigo kale magaalada marka buuraha buuraha looga riix oo dhul dooxooyin ahoo barwaaqo ahoo biyo mareen oo looga dhig waanu ku rumaynaynahay waxa noocaasoo kala way aayadahay rumaan waxaa nabiga la yidhi sal lla alay wasalam hawshaasi taadi maaha inaad aayad ula timaado hawl adiga taa ama inamaa anta mundirun adigu digay unbaa tahay hawshaadu waa inaad dignin gaarsiiso ummad walba oo ummadihii tegay ka midana waxaala waxay lahayd nebi loo diray oo hanuuniya oo wax u cadeeya ayay lahaan jireen rusushana sidoodaba ama adiga ama kuwii kaa horreeyay shaqadiinu waxa weeye digniinta guta dadkana wax gaarsiiya ama aayad keenitaankeedu waa hawl ilaahay leeyahay subxana wa tacala saas ayib yani allana subxaana wa tacaala wuxuusan aayadahay codsanayaan ugu keenaynin wuxuu og yahay inaysan iimaan ka dhalanaynin oo ayna rumaynayn wamaa manacana an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun kuwii hore ee loo keenay aayadaha maxay ku qaateen maxamayna ku qaadan ila halaaga unbaa ka dhalanta marka inaysan faa'iido u soo wadin buu alla og yahay subxaana wa tacaala marka aayad loo keen aayad loo keenta ay shaqada ka dhigteen oo afkooda uun macnaha wax way kusoo noqnoqonaysahay macno ale alla subxaana wa tacaala kadib waxaa laga hadlay cilmigiisu si u gudawey aayadihii aan soo marnay hore waxaa lagaga hadlay rabbi awoodiis iyo khalaaqalkiisu uu kala gedisan yahay iyo astaamaha cadcadee ku tusaya rabbi subxaana wa tacala qudradiisu say u ballaaran tahay haddana cilmigiisu si u gudawan yahay rabbi wuxuu ogyahay subxaana wa tacaala mid kasta oo dhadiga waxay xambaarsantay mid kasta oo dhadiga bina- bini aadam keliya maaha bini aadamka dhadigooda xayawaanaadka dhadigooda jinka dhadigiisa xasharaadkii macnaa waxa weye cayayaanka dhadigooda mid kasta oo dhadiga waxay xambaarsantao uurka ku wada ilahi baa ogyahay subxana wa tacala cilmigaa haddana kulligood wada gaadhay shayga meesha ku jira iyo xaalkiisu si faahfaahsan ilahi u ogyahay subxana wa tacala oo muxuu ogy rabbi wuxuu ogyahay mid walba waxa uurkeeda ku jiraay intee buu ku jiri doonaa muddo intee leeg seebuu kusoo bixi doonaa mise meeshuu ku dhiman doonaa ma labaa mise waa dhadig ma lamaanaa macnaa waxa wey ma yani ma mataanaa mise waa mid hadduu yimaado adduunka yimaado intee buu noolaan doonaa muxuu shaqaysan doonaa aakhirkiisa ma naar iyo jan buu geli doonaa mise jan buu geli doonaa yacni tafaasiil aan wax gaari kala jirin buu ilaahay ka og yahay waxyaalaha uurka ku jira saas man saas daraaddeed baa waxaad garan kartaa dadka qaarkii oo hadda kule yani uurka waxa ku jiraay dhakhaatiirtuba way ogaatay bay kuleeyihin sheekhow dhakhaatiirtuba way ogaatay oo hadda waxa weye cilmi waa la hormarayo cilmiga dhibigu waa hormaray combyutar baa la saarayaayo waxaa lagu leeyahay maarata wiil baa uur kugu jira ama gabar baa uur kugu jirtaa lagu leeyahay war intaa lagama hadlayo masalada laga hadlayo masalada maaha waxoogaa yar iyo jus-iyo yaroo aad u yar bay ka ogaadeene waa midda koowaade horta dhadig oo dhan uurkooda waxa ku jira ma ay oga mid mise labo ay yani waxoogaa u isticmaaleen bay ka ogaadeen sooma taa lafteeda hadday ku yidhaahdeen waa lab su-aal keliya oon weydiisaa ku filan cilmigiisa tabartiisu intay dhanta aad ogaata ma laba dalan doonaa mise meeshuu ku dhiman doonaa weydii ma jawaabi karo muxuu samayn doonaa adduunyada hadduu yimaado ma garan karo xagee buu ku dhiman doonaa goormuusan dhiman doonaa ma garan karo waxaase tafaasiishan uusan garanayn wax yar oo aad u yar wey hadduu gartay xataa saas way macna marka allahu yaclamu maa taxmilu kullu unha waa cilmi gudo ballaanan oo wax gaari kara uusan jir weligeena aan la gaari doonin macnaha saas macnaha waxaa kaloo rabbi u ogyahay subxaana wa tacaala arxaamtu waxa ay dhimayso iyo waxay siyaadinayso waxay dhimayso iyo waxay siyaadinayso waxaa laga wadaa waxay dhimayso waxay dhimaysaa masalan yacni ilmihii uurka ku jiray jidhkiisii baa isdhimaya ama wuu siyaadaya qayb dheeraada laga yaaba inuu ku dhasho muddadii uu ku dhalanayay baa nusqaamaysa ama siyaadaysa tiradii baa siyaadaysa ama isdhimayso ama waa mataano ama waa mid ama saddexdooda noqon karaa waxa ay siyaadinayaan waxaa imaanaysa masalan dhiiggii iyo caadadii ayaa ma ama isdhimayo ilmihii yani intuu yimaado oo ilmuhu qubmo ayuu isdhimaya haddana waa siyaadaya shaqo dhan baa meesha ka socoto hawsha meesha ka socotee marna oo siyaadaysa marna yani waxa way isdhimaysa marna ilahay baa subxana wa tacala maamulaya ilaa allah la socda subxana wa tacala hawsha iyada macnaha wax walbana qadar buu leeyahay iyo qorsho loo dejiyey buu ku socdaa wax iska socda ma jirto rabbi subxaana wa tacaala wuxuu og yahay waxa idinka maqan iyo waxa xaadirka idinla joogaba wuu og yahay waa midka weyn addoommadiisana iska sarraysiiyo ka sarreeyo wayaquulu waxay leeyihiin alladiina kuwa kafaruu gaaloobay lowlaa unzila maa la dejiyo calayhi dushiisa moxamed dushiisa maa lagu soo dejiye aayatun aaya min rabbii xagga rabbigii maa lagaga soo dejiyo inamaa anta adigu mundirun diga unbaa tahay nebi maxamedow hawshaasi taadi maaha ay ku weydiinayaan walikulli qowmin qowm walbana waxaa u sugnaaday haadin hanuuniye nebi hanuuniye rasuul hanuuniye lahayn oo loo diray macna allahu alle ayaa yacla allahu alle yaclamu wuxuu og yahay maa shayga taxmilu ay xambaarays ay xambaarsan tahay kullu unsaa mid kasta oo dhadiga waxay xambaarsan tahay alla waa ogyahay wamaa shayna wuu ogsoon yahay taqiidu ay nusqaaminayso alarxaamu yacni arxaamtu waxay nusqaaminayso arxaamku waa jamcu raxim raximka waxaa la yidhahdaa waa minka meesha ilmuhu gala way ilma galeenka way macnaha wamaa shayna alla wuu ogsoon yahay tasdaadu ay siyaadinayso waxa ay arxaamtu siyaadinaysana alla waa ogyahay ee meesha ku jira macnaha wa kullu shayin shay walbana cindahu alla agtiisa bimiqdaarin qadar iyo qiyaas buu ahaaday wax walba qorshuu ku socdaayo horaan loo qorsheeyey qorshihii ilaahay ku qorsheeyey buuna ku socdaa macnaha caalimu lqaybi weye alla subxaana wa tacaala waxa maqan midka og weeye washahaadati iyo kan xaadirka joogaba waxa idinka maqan iyo ka joogaba ilahay waa ogsoonyahay makhluuq waa unintaa waxa jiro oo dhan ama waa joogaa oo waa inala jooga ama waa inaga maqan yahay labadaba ilahay waa ogyahay subxana wa tacala alkabiiru kan weyn weeye allah subxaana wa tacaala oo wax walba ka weyn almutacaali ka iska sarraysiiye weeye addoommadiisa oo ka sarreeya wey rabbi subxana wa tacala sawaaun minkum man asara alqawla waman jahara bihi cilmigii baa dib loogu noqday rabbi cilmigii subxana wa tacala sawaaun waxaa siman minkum xaabir idinka idinka midi man ciddii asara qarsata alqawla hadalka qarsada oraaxda ruuxii qarsada iyo waman ciddii jahara kor u qaada bihi qowlka ciddii kor u qaada labadaasi ilahay waa u simayey waman iyo waman cid huwa isagu waa mustakfin mid isqarinaya ah bileyli habeenkii iyo wasaaribun ku jid marayoo socda binnahaari maalintii labadaasina ilahay agtiisa waa simayey subxana wa tacala lahu waxaa u sugnaaday addoonkii waxaa u sugnaaday lahu addoonkii waxaa u sugnaaday mucaqibaatun kuwo isla cidbiya min bayni yadayhi xaggiisa hore wa min khalfihi iyo xaggiisa dambe yaxfaduunahu kuwaasoo xifdinaya min amri illahi ilaahay amarkiisa ku xifdinaya ina allaha alla laa yugayiru ma dooriyo maa biqowmin waxa dad ku sugan xataa yugayiruu ilaa ay dooriyaan maa bianfusihim waxa nafafyaalkooda ku sugan ilaa ay dooriyaan waidaa goortii araada allahu alla uu doono biqowmin qowm markuu la doono suu-an xumaan markuu la doono falaa maradda wax celiya lahu xumaantaasi mawjuudun mid jira ma ahaanin wax celin kara ma jiro wamaa lahum mana sugnaanin addoommada min duunihi alla ka sokow min waalin mid weliyu amriyo arrimahooda qabto wax ka qabtahay ma aylahawe maca cilmiga ilaahay waxaa ku siman iyo ogaanshihiisa ruuxu hadduu hadalkiisa qarsado iyo hadduu kor u qaado ilaahay subxaana wa tacaala waa isugu mid wain tajhar bilqawli fa inahu yaclamu sira wa akhfa haddaad hadalkaaga kor u qaado alla wuxuu og yahay kan qarsoon iyo midka ka sii qarsoon mid aan soo bixinoo qalbiga ku jiro weli ka soo bixin buu ilahi ogiya subxana wa tacala sheekada qalbi ku sheekaysana weli soo bixi ula socda waxaan dhicin dhicina doonin hadduu dhaco qaar kuu dhici lahaa buu garanay marka cilmiga ilaahi subxaana wa tacala waa isugu mid waxaa kaloo isugu mid ah midka habeenkii isqarinaya oo gurigiisao mugdiya intuu galay haddana bustaha isa saaray meeshaa isku qarinaya iyo midka banaanka usoo baxay oo wadada socda labadaba ilahay isku sibuu ogyahay subxana watacala waxba kagama qarsoona ayib waxaa kaloo rabbi subxaana wa tacala uu inoo sheegayaa in ay jiraanba malaa'ig idinla socdo alloo saa idinka warhayo aydan ka qarsoonayn ba haddana malaa'ig baa idinla joogta malaa'ig iscidbinaya oo qola markay tagtaba qolo kale ka daba yani soo bedelaysa oo gadaashooda imaanaysa malaa'igtaasuu addoon walba leeyahay malaa'igtaasi yacni way xifdinayaan addoonka amar ilaahay bayna ku xifdinayaan xifdinta maxaa laga wada qaar waxaa jira waardi ah oo xumaanta kaa waardaynaya jinka iyo yacni waxa weeyaan xayawaanka iyo waxyaalaha wax dhiba qaar waardi ahoo loogu talagalay inay adiga ku waardiyeen baa jira oo malaa'igta qaarna way ku xifdinayaan oo waxay ilaalinayaan camalka aad samaynaysiiyo waxa kaa soo fulaya waxa kaa soo fulaya oo maxay ah hadalka afkaaga waxa ka soo fulaya gacmahaaga iyo adimadaada waxa ka soo fulaya waxaad samaynayso ayay qaarna xifdinayaanoo waa kuwo xaggii xaggay kaa joogaan oo maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qaar noocaasa idinku lamaan oo marna idin faaruqaya alloo saa idinka warhaya ayaa haddana waardi idin saaraya qaar idin ilaalinaya iyo qaar wax idinka qoraya amar ilaahay bay idinku ilaalinayaan oo rabbi baa ku amray inay saa yeelaan sidaasi waa tafsiir laakiin tafaasiir kalena waa ku jiraan rabbi subxaana wa tacala kadib wuxuu yidhi alle addoommada wax ku sugan ma bedelo ilaa ay iyagu wax naftooda ku sugan bedelaan xumaan idinku sugan iyo dhib idin haysta lama bedelo ilaa aad naftiinna bedeshaan wanaag aad haysateenna laydinkama qaado ilaa naftiinna aad bedeshaan isbedelku marka hore wuxuu ka yimaadaa naftaadu ka yimaadaa waa inuu ruuxu isbedelo bulshadu isbedesho ayadu macnaha waxa weeye ishagaajiso markii isbedelku xaggaaga ka yimaado buu alla subxaana wa tacaala xaalka bedelaya laakiin haddaadan isbedelin lagu bedeli waxba lagaa bedeli maayo saas macna waa sunno ilaahi subxana wa tacala oo layna fahansiinayo rabbina markuu addoommada xumaan la doono cidina ma hor istaagi karayso wax ilaahay ka sokeeyo addoommada wax u qaban karo arrimahooda qaban karo tawallin karana ma jiro sawaaun waxaa siman oo jin ah minkum xaabay idinka idinka mid yihin man ciddii asara qarsata alqawla orahaba ruuxii qarsada iyo waman ciddii jahara la jaharto oo kor u qaada bihi qawlka labadaasi ilahay agtiisa waa ku sameeyey wax qarsoonaya wax muuqda waa inaga marka laynoo fiiriyo laakiin ilahay agtiisa waa isku mid ayib waman cid wasawaaun waxaa kaloo isku mid ah man cid huwa isagoo mustakfin mid isqarinaya abileyli habeenimo isqarinaya mugdi iyo wasaaribun kuu ismuujiyey oo socda binnahaari maalintiibuu bannaanka socday oo ismuuqdaba labadaasi way sima yihiin oo ilaahay agtiisa iyadana waa isugu mid waa jin wey macna lahu waxaa u sugnaaday addoonka lahu mankii wey ruuxii waa wax la jahrayay ama isqarinaya manka addoonka waxaa u sugnaaday mucaqibaatun kuwa isla cidbiya isla cirbinta waxa la yidhahda way moogeystaan oo qolaa tagta qolaa soo badasha qolaa tagta haddana qolaa soo badasha mucaqibaatun kuwo isla cirbinaya oo iska daba imaanaya oo kuwaasoo min bayni yadayhi xaggiisa hora waa malaa'ig wa min khalfihi iyo xaggiisa damba maxay qabanayaan yaxfaduunahu way xifdinayaan oo way ilaalinayaan xumaan bay ka ilaalinayaan acmaashiisana way ilaalinayaan min amri illahi biamri illahi amarka ilahay bay ku ilaalinayaan ama min amri illahi amarka ilahay dartii bay ku ilaalinayaan iyaga uu amray inay ilaaliyaan addoonkan ilaaladoodaaba la amray oo loo diray ina allaha alla laa yugayiru ma bedelo maa biqowmin oo ma dooriyo maa shay biqowmin qowm ku sugan hadday nicmo tahay iyo hadday dhibaato tahay xataa yugayiruu ilaa ay bedelaan oy dooriyaan maa shayga bianfusihim nafafyaalkooda ku sugan hadday nabadgeliyo darra idin haysato oo abaaro idin haystaan oo dowlad darra idin haysato oo balaayo laysu ibtilay oo cudurro idin haystaan naftiinay ka timide nafta bedela nafta markaad bedeshaanna ilahay waa bedelaya saas qaacidadaas in la fahmo wax weyn baa ku xidhan khaasatan wadciga iyo nolosha hadda aynu marayno iyo qaabkaan u naalno wax weyn baa ku xidhan inaynu arrintaa taano innaga xaggeenna ilaa isbedel ka yimaado towbad iyo soo noqosho iyo ishagaajin iyo khaladkii oo laga noqdo ilaa ay timaado xaalku bedelmi maayo saas kol margoo lagu sii madax adaygo waa uun laynagu sii quujin laakiin haddaan soo noqonoon ishagaajinoon isasaxnayo ilahi waa bedelaya subxana wa tacala ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yuhayiru maa bianfusihim mar walba waxaa la doonaya naftaada inaad dib u fiiriso adigu inaad eedda leedahay adigu inaad khaladka leedahay adigu dhibkan inaad isugu wacan tahay adiga in lagu baahanya inaad isasaxdo inay halkaasi tillaabadu ka bilaabato oo wanaaggu ka bilowdo inaad isfahantaa loo baahaya macna bedelkii aad cid kale uun eedaynay oo cid kale uu ku jeedinay macna waidaa goortii araada allahu alla uu doono biqowmi qowm markuu la doono suu'an xumaan falaa maradda wax celiya lahu falaa maradda wax celiya oo ishortaaga xumaantaasi falaa maradda wax celiya lahu suugaasi mawjuudu maahanu xumaantaa lala doonay ciidina ma wada istaagi karto wamaa lahu umana sugnaanin addoommada min duunihi alla ka sokaysa alla sokadiisa min waalin mid tawaliyo arrimahooda qabto oo u hiiliya ma helayaan huwa alle alladii midka waya yuriikum idin tus albarqa hilaaca idin sugo khawfan cabsi dartii laga cabsiinay wa tamacan iyo damaca daraadii wayunsiu wuu amaamudaayo wuu abuuraa alle asaxaaba daruurihii ayuu abuuraa asiqala ee cuscuslaa wayusabixu alla wayusabixu waxaa tasbiixsada alracdu unkadkiibaa tasbiixsada oo alla u tasbiixsada alla nasaha bixamdihi isaga oo ku dheehan oo mahadinta ilaahayna ku sugan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina way tasbiixsadaan min khiifatihi baqdin ilaahay ay ka baqayaan daraaddeed wayursilu alla waa diraa alsawaa'iqa biriqyaalka ama hanqadhyada ayuu diraa fa yusiibu markaasuu ku asiiba bihaa biriqyaalkii man yashaau cidduu doonuu ku asiiba wahum iyagu gaaladii yujaajiduuna way doodayaan fillahi ilaahay dhexdiisay ku doodayaan wallahu allana shadiidwahuwa isaguna alleh shadiidulmixaali yani makrifalkiisa iyo dhagarfalkiisu mid uu adag yahay wey tusaa hilaaca markuu idin tusana labaad u qaybsamaysa qaar cabsi baa gelaysa markay hilaaca arkaan hilaacu yani waa astaan roobeed wey roobbaa soo socda roobkii dadka qaarkood cabsi buu gelinaya dadka uu cabsida gelinaya waa dadka wax ka dayacan yihiin oo ka cabsanaya roobkaasi inuu dhibaato u geysto maala waa musaafiro waa socoto alaabbaa bannaan ka taalloo doon ka cabsanaya biyahan iyo roobkan inuu ka bi'iyo yacni dad buu cabsi geliya roob qaarna way ku farxaanoo abaaraa haysta dhibic bay u baahan yihiin daaq bay u baahan yihiin beerihii bay u baahan yihiin waa ku farxayaan qaarna gurigaa marka gelaya marka khawfan waa addoommada qaarkood wa tamacanna waa addoommada qaarkood oo damaaci iyo hunguri baa gelaya saasuu alla subxaana wa tacaala idiin tusaa hilaaca bay kadibna alla subxaana wa tacaala wuxuu abuuraa daruuraha culculus daruurahan daruurtu waxay culus tahay markay dhibicda sijo oo inay da-do ay qarka u saaran tahay ayaa macnaha la yidhahdaa alsaxaabu iqaal daruur inay da-do yani diyaaq u ah ma ilaahay baa abuura subxaanau wa tacaala waxaa alla u tasbiixsada racdiga racdiga unkadkaa la yidhahda xadiidka nabigana waxaa ku sugan sal lay wasalam racdigu inuu yahay malag malaa'igta ka mid xadiidka tirmidi baa soo saaray sheekhulalbaanina wuu taxsiiniyey wuxuu nabigu uri sal lay wasalam alracdu malakun min malaa'ikati illah muwakkalun bisaxaabi macahu makhaariiqu min naar yasuuqu biha asaxaaba xaytu shaa nabigu wuxu uri sal lay wasalam racdigu waa malag malaa'igta ilaahay ka mid a oo daruuraha u xil saaran wuxuu wataa shaabuugyo dab ah shaabuuggaa dabkaana wuxuu ku kaxeeyaa daruuraha saas way macana waxaa kaloo isagana xadiid yani sugan axmed iyo bayhaqi ay soo saareen sheekhalbaanina uu saxiixinayo wuxuu nabigu uri sal lay slam ina allaha yunsiu asaxaaba fayamtiqu axsana nutqi wayadxaku axsana daxiki buu nabi uri sal lay slam allah subxaana wa tacaala daruuraha ayuu abuuraa markaasay daruuruhu hannaan hadalka ugu fiican bay hannaan way qoslaan qosalka ugu fiican bay qoslaan garo oo marka waxa weeye qosalkuna waa hilaaca unkadkuna waxaan dhihi laha maaratay hadalkuna waa unkadka iyo iyo biriqda saas marka yacni waxan aad arkayso iyo hilaacan iyo shanqadhan iyo qayladan iyo waa malagii maamulkiisii malagiibaa hawsha kala wada oo daruurihii buu kala amraya oo qaar buu garaacaya oo waxaanaad arkaysaan hawl socoto wax dabiiciya maa wax iskacaadiya maa malagaasi marka ilaahay buu u tasbiixsanaya subxaana wa tacaala oo rabbi buu nasahaya isaga keligii leehe malaa'igtoo dhan ba alla cabsidiisa u tasbiixsata iyadoo weliba mahadinta ilahayna ku daraysa subxana wa tacaala wuxuu alla soo diraa sawaacidda sawaaciddu waa diriqda ama hanqadka wey midda macnaha waxa wey qaylada daran oo meeshay ku dhacda dhulka duleelisa oo guriga hadday ku dhacdo dumisa oo noolaha hadday ku soo dhacdo disha middaa wey macnaha ha, saas yani waxa wey waa malagaasi ushaa uu isticmaalayo hawl ka dhalatay wey hawl ka dhalatay wey waxay kusoo dhacday iyadoo dhan waa bur- waa burburinaysa macnaha alla subxaana wa tacaala biriqdaa iyadaa wuxuu ku diraa cidduu doono markaasuu ku asiibaa ha, wuu ku asiibaayo wuu ku dilaa ama inuu ku dumiya rabbi subxaana wa tacaala gaaladii iyadoo waxyaabahaasoo loojiro khalqiga saa loo maamulayo unbay haddana doon la taageen waakuwa meesha unbay maraya qashijacda ku hayaan maxay la doonay iyagoo saa u doonaya allaha ay ku doonayaan shadiidulmixaal weeyaano dhagartiisa iyo makrifalkiisu miduu adag yahay waa niman la daajinayo loo makrifalayo waxaa la doonayaa inay ishalmaamaanoo goor ishalmaansan inuu ilaahay qabto subxana wa tacaala meesha waxaa ku soo aroor riwaaya dhowr ah oo salafkiiya ka soo arooray waxay leeyihiin niman gaal nin gaaloo nabigu sal lay wasalam uu u farin faray oo iimaanka loogu yeedhay baa hadallo xunxun ku yidhi hadallo xunxun buu soo faray hadalkii markuu soo faray baa marka alla subxaana wa tacaala diriiqdaasuu ku dhuftay waaba la dilin saas macnaha riwaayaadkaasi leeyihin huwa alle alladii midka way yuriikum idin tusa albarqa hilaaca midka idin tusa way alla subxana wa tacaala khawfan cabsi daraaddeed Ah, dadka qaati wa damacan iyo damac daraaddeed Ha, khawfan ama khaa'ifiina idinkoo cabsanaya wa damacan taabiciina idinkoo damacsana wuu guri idin gelaya markaad aragtaan yani waxa weeye ilaaca wa yunshiru alla wuu abuuraa asaxaaba daruurihii agtiqaale ee cuslaabu alla abuuraa wa yusabbixu waxaa nasaha alle arracdu hilaaci baa nasaha yacni onkadkii malagaasaa nasaha alla subxaana wa tacaala bixamdihi mahadinta alla subxaana wa tacaala isaga oo ku sugan wayusabbixu alla waxaa nasaha alracdu unkadkii ama malagii bixamdihi alla mahadintiisa isagoo ku sugan oo ku daray waalmalaa'ikatu malaa'igtiina alla subxaana wa tacaala ayay nasahdaa min khiifatihi cabsidiisa alla ay ka cabsanayaan daraaddeed baqid ilaahay ay ka baqayaan bay u nasahayaan wayursilu alla wuu diraa assawaaciqa diriqyaalkii ama hanqadhyaalkii ayuu alla diraa subxaana wa tacaala fa yusiibu markaasuu asiibaa biha sawaaciqda wuxuu ku asiibaa man yashaau ciduu doono wa hum iyagu gaaladu yujaadiluuna way doodayaan fi llahi ilahay dhexdiisa ayay ku doodayaan wal- walxaal huwa alle shadiidulmixaali makrifalkiisu iyo dhagarfalkiisu miday adag tahay uu yahay ama mehe mixaalka qabashadana waa la dhahaa awooddana waa la dhahaa iyo xoogga macna lahu alla waxaa u sugnaaday dacwatu lxaqi tuugmada xaqaa baa u sugnaatay baryada xaqaa buu leeyahay alla subxana wa tacaala waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan waaladiina sanamyaalka yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla ka sokow laa yastajiibuuna ma ajiibayaan lahum iyaga u ajiibi maayaan bishayin waxba ilaa ka baasiti kafayhi ila istijaabatan ajiibitaan mooye oo ka istijaabati baasiti kafayhi labadiisa gacmood kii fidiyey yeelitaankiisii oo kale ilalmaai biyaha xaggooda u fidiyey liyabluqa si uu u gaadho biyuhu faahu afkiisa si ay usoo gaadhaan wamaa huwa biyihii ma ahaanin bibaaliqihi mid afkiisa soo gaadhay wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadoodu ma ahaanin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeeda mooye wax kale waa ulunsanta waa hal bacaad lagu lisayo wax laga faa'iidi ma aha way macna lahu dacwat lxaqi waxaa laga wadaa baryada xaqa ilahay baa iskale cibaadada xaqa ee dhabtaana ilahay baa iskale baryada hirgelayso oo wax lagu helayo ruuxii baryay ee tuugay uu wax ka helayana waa ta ilaah waxyaabaha kaloo dhan baryadooda wax kama jira waa un lugoy wax kale maaha lahu dacwat lxaq isagaa iskale tawxiidka baryada isagaa iskale cibaadadana isagaa tiisaa xaqa alla subxana wa tacala kuwan ay baryayaane alla ka soo hadhaya dhagaxyaanta iyo asnaamtan iyo khalqigan ay baryayaane ayaa marka tusaale laga bixiy waxaa layidhi horta waxba waajiibi maayaan intay wax ka yeelaan waxay wateen wax uga qaban maayaan waxay la mid tahay sidii mid biyo ceel ku jiraysa soo dultaagay oo kaleeto ama biyo ka durugsan biyihii waa u baahan yahay biyihii waa u baahan yahay mana gaari karo biyihii marka gacantuu fidinayayo markaasuu saas leeyay biyihii buu gacanta u fidinaya wuxuuna leeyahay biyihiiyow kaale biyihiiyow waan kuu baahan waa oomaya waa oomaya biyow waan kuu baahnahay waan kuu baahnahay weliga gacantana waa fidinaya ma saasay biyo ugu imaanaya biyahaasi intay yimaadaan ma laga yaabaa oo iyagu soo tagaan inay afkiisa soo galaan ma dhici kartaa maya sidaasa waxaa la mida wadaadka qabriga taaganay ku haya sheekh hebelow sheekh hebelow sheekh hebel baa kan sanamka dul taaganay ku haya caruur baan rabaa abaaraan helay roob baanu rabnaa yani dhibaatada naga qaad cudurka naga qaad dhagaxa dul taagan wuxuu la yidhi sida ninkaa biyaha isa soo dul taagan ee gacanta fidiye afkana ka hadlaya biyuhu laakiin ayna marna yeelin taas iyo tanaa isku mid aho waa uun qaylo iyo dhawaaq aan waxba lagu helaynin faa-iida lcalawi macna saasoo kale rabbu ka dhigay subxana wa tacala gaalada baryadooduna waa uun baadi iyo wax lumay waa uun baadi iyo wax lumaye faa-iida laga gaadhi maayo wamaa wanagu alla waxaa usugnaaday dacwatu lxaqi baryada iyo tubmada xaqaabaa u sugnaatay waaladiina sanamyaalka yani si kalena waa la maraa lakin saasaan damarin waaladiina sanamyaalka iyo ilaahyaalka yadcuuna ay baryayaan min duunihi alla kasokiyo alla kasakow ay baryayaani laa yastajiibuuna ma ajiibayaan lahu iyaga bishayin waxba u ajiibi maayaan wax ay haba yaraatee uga qabanayaan codsigooda ma jiro maxaa yeele maba hayaanba maba kari karaan ilaa ka baasiti kafayhi ilaa kii gacmihiisa fidiyey oo kala mooye ilaa istijaabatan ajiibitaan oo kaistijaabati baasiti kafayhi labadiisa gacmood kii fidiyey ajiibitaanka la ajiibay oo kale mooye ilalmaai biyo xaggooda u fidiyey liyabluqa muxuu u fidinaya liyabluqa si uu u gaadho biyuhu faahu afkiisa say usoo gaadhaan kaas ajiibitaanka la ajiibay ajiibitaan noocaasoo kala a mooyaane ku kale ajiibi maayo oo kaas ma la ajiibaya kaas ma la ajiibaya mayo kaas ajiibitaan la ajiibayo biyihii ajiibayaan oo yeelayaan miyaa jira maya kaasoo kale unbay la mid yihiin macnaa ajiibitaan hadduu kaasi leeyahay iyaguna way leeyihin hadduuna kaasi ajiibitaan lahayn oo biyahaasi ayna yeelaynin oo afkiisa imaanaynin ayagana waa uun kuwaasoo kale la mid yihiino waxaan ay dul taagan yihiin wax weydiisanaya waxba keeni maayo macnaa ilaa ka baasidi kafayhi ila istijaabatan yeelitaan mooyeen ajiibitaan mooye oo kaistijaabati baasiti kafayhi labadiisa gacmood kii fidiyey ajiibitaankiisii oo kale ah ilalmaai biyo xaggooda u fidiyey liyabluqa si uu u gaadho biyuhu faahu afkiisa ay u gaadhaan wamaa huwa biyihiina maynan ahaanin bibaaliqihi afka kuwa gaadhaya maysan ahaanin wamaa ducaau lkaafiriina gaalada baryadoodu maysan ahaanin alla qeybkii ay baryayaan ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed mooye wax kale ma khasaaro waa wax oo lagu khasaaray mooye yani faa-iido ma laha hal bacaad lagu isago mana oo ficlan waa saas yani isagu waxbaa kuu maqan buu isleeyay waxbaa kuu maqan laakiin waktina waa ka baxay waana daalay yani wax weyaan maaragtay fiyaal badanna waa bixiyey meesha waa ku rafaaday wax u maqanna ma jiro wax ilaahay abuurtoo maqan ma jiro qabrigan iyo wadaadkan meesha ku jira waa uu ku lugo-ay laakiin looma maqna hadduu codsi caafimaad geystayna looma maqna hadduu codsi xoolo geystayna looma maqna hadduu codsi in abaaro la qaado masaalix guudgeeyeyna looma maqna wax ka wala hayaan jirinba wadaadkan meesha ku jira la fallafoobay muxuu kaama haya kaamaba haya isma gooni marka waxba ha isdhibine allaha gacantiisu wax ku jiraan wax u doono walilaahi ilaahay keligii waxaa u sugnaaday walilaahi alla keligii ayaa yasjudu waxa u sujuudaya man ciddat isamaawaati samaawaadka dhexooda ku sugan waalardi iyo dhulka dhexdiisa inta ku sugan dawacan ogolaansho ayay ugu sujuudayaan wa karhan iyo qasbid qasab aan baryo ahay wa hilaaluhum hoosaskooda ayaa sujuudaya bilquduwi aroortii iyo walaaasaali garabyaalkiiba way sujuudayaan qul waxa dhada nebigu man rabu samaawaati samaawaadka rabbigood yuu yahay waalardi iyo dhulka qul waxaa tidhahdaa allahu allowey qul haddana waxaa dhada afatakadtum miyaad samaysateen min duunihi alla kasokow wliyaaa kuwa aad caabudaan kuwaasoo laa yamlikuuna aan hananaynin lianfusihim nafafyaalkooda aan u haynin nafcan wax manaafacaad walaa daran iyo dhibtoon nafc iyo dhibtoon aan u hayn qul waxaa dhada nabiga hal yastawi masimayi alacmaa midka indhahala walbasiiru iyo kawacarkayo masimayi am mae am waa idraam am bal iskaba dhaaf hal tastawi ma siman tahay adulumaatu mugdiyaalka iyo wannuuru iftiinkuma simay am bal maye ma jirtee ajcaluu ma waxay yeeleen lilaahi ilaahay ma waxay u yeeleen shurakaaa kuwa wax la wadaag kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi alla abuurkiisao kale oo fatashaabaha markaa waxaa iskaga barmaday oo iskaga yani waxawey iskaga iskaga ekaaday alkhalqu abuurkiibaa markaa iskaga ekaaday calayhim dushooda qul waxaa dhadaa allahu alle ayaa khaaliqu kulli shayin wax walba midka abuuray ah wa huwa isaguna alwaaxidu kii mid ah wey alqahaaru oo qasbida badan ee addoommadiisa qasbow ilaahay waxaa u sujuudaya samaawaadkiiyo dhulalka wax dhexdooda ku sugan yacni way u hogaansan yihiin laba qaybood wey makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka ku sugan qaar ilaahay bay u sujuudayaan oy caabudayaan oo u hogaansan yihiin ogolaansho xaggooda ka yimid bayna saa ku yeelayaan waa muminiinta waa malaa'igta mu'miniinta khalqiga fiican ee toosan kuwaasi ilaahay bay u hogaansan yihiin laakiin maxay ku hogaansan yihiin dhawaxwe waa yeelitaan ayagaa yeelay doonid xaggooda ka timid qaarka kalena alla ayay u hogaansan yihiin laakiin waxay ku hogaansan yihiin karhan qasab qasab wey qasab say ugu hogaansan yihiin gaaladan waxay qasab ugu hogaansan yihiin ilaahay baa maamulay maamulkiisana ma diidi karaan saas ilaahay maqaadiirtiisa iyo qorshihiisa ku dul socda midkuu doonuu dili kuu doonuu noolayn kuu doonuu mandhala iska dhigi kuu doonuu ilma siin kuu doonuu xoola siin kuu doonuu ka qaadi kuu doonuu madax ka dhigi kuu doonuu ka qaadi miyay diidi karaan qasab bay ku hogaansan yihiin meeshuu ilaahay mariyo unbay mari meeshuuna marin unba marayaan rabbigay u hogaansan yihiinoo allah maamula mana diidi karaan laakiin ma ogolaansho iyagoo ay ogolaadeenba maya waa qasab qasab wa saas man saas daraaddeed bayna iyagu waxba ku heleynin kuwan laakiin ilaahay dartii u sujuudsan alla u sujuuda iyagoo ogolaaday oo xaggooda ka yimid oo raalli ku ah kuwa way kuwa ajriga gelaya macna marka ilaahay bay loo wada sujuudsan yahay oo loo wada hogaansan yahay wax ilaahay hogaankiisa ka baxsana ma jiro hogaankaa laakiin labadaa qaybooda macna waxaa kaloo ilaahay u sujuudaya yani xagkooda xag hooska hoosku ilahay u sujuudaya sujuud xaqiiqiya leh sida geedaha iyo samaawaadka iyo dhulalku ay sujuud xaqiiqiya ilahay ugu sujuudayaan oy u tasbiixsanayaan tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fihina khalqigoo dhan baa ilahay u tasbiixsanaya marka sujuudooda waxaa la dhahaa sujuud xaqiiqiya hooskan adigu waad aragtaa marna inuu xagga bari marayo marna xagga galbeedka marayo marna uu dhexda imaanaye laakiin hawl uu ku socdo miyaad ogta geedkan inuu iska dhaqdhaqaaqayo socdo waaduun aragtaay laakiin waxa ka socda meesha mala socotaa rabbigaa waxaanoo dhan caabudayaan u hogaansan yihiin macna hooskooduna ilaahay buu u sujuudayaa aroortii iyo galbihiba kadib baa waxaa la nebiga waxaad weydiisaa war samaawaadka iyo dhulalka yaa iskale jawaabtu waa iska caddahay ha ka sugina waxaa tidhahdaa allah iskale rabbig rabbi isagaa rabbi u ah waxaad tidhahdaa ma waxaad samaysateen alla kasikow kuwa la caabudo ood isxigtaan oo awliyaa kuwaasoo naftooda dhib iyo dheeftooda aan u haynin waxaan ay caabudayaan iyaga caabudaya inay wax u taraan iskaba dhaafay laftooda dhibna kama celin karaan dheefna uma hayaan saas aayadda aan u tegi doono rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay xataa haddii uu daksi yimaado daksi soo makhluuqaadka uguma daciifsana daksi hadduu yimaado oo raashinkii sanabka ay usoo dhigeen ula cararo kama ceshan karo war waxaan daksi iska celin karin adigu maxaba ugu raagsan bini aadamku caqligiisa ilahi ku dhaarifeeye meeshuu yaallo hadduu waxyiga waayo waa wax dhintay waxaa la mid ah wadaadkan qabriga ku jiran wax u doodanayso haddaad raashiin u keentaan ha ceshado yani daksi baad iska dhaafiya kanaaca iskama celin kar wax alla wuxuu iska celin kar ma jir xaaskiisii ma ceshamin xoolihiisii ma ceshamin wixii oo dhan rag baa ku raaxaysanayoo qaat markaas adigu hadda waxu doona sheekhabana wax isila ruusa wax isdaro isagu inuu wax isdaro wey ruuxu markuu lafihiisa wax daro hadduu waxayo isagay ka muuqataa ninkii tiisa daryeelaa tu kale ku darada la yidhi isagu inuu wax isdaro wey marka hore hadduu isagiiba dayacayo waxba uusan hayninoo meeshaa yaallo war adiga muxuu kugu beerin bini aadamka hadduu caqligiisa ka shaqaysiiyo xataa cilmi badan hadduusan la wax badan buu fahmi karaa laakiin haddii lagu yidhahdo caqliga xidhxid baxrul awliya baa la yidhahdaa baxar buxuur wey lama galo macnaheedu waxa weeye caqligaaga quful quful ku xidh caqligaagoo mas'aladan aada hausii fiirinin wixii wadaadadu kaaga sheegaan uun duuduub u liq munadarda duuduub baa loo liqaaya saa u qaado laakiin ha sii weyn weydiine saasaa lagu leeyay والروايات كانوا يسووا حستروا حدا في العالم خلاص بريغا وكبعد خسروا يوم الله سبحانه وتعالى يدي يوم سنة يوم واحد ويتنبنا مهيان حياتنا مهيان واحد نوع عاصم يا الله سكدي سعبد إذا سبحانه وتعالى ودعوه دي سنة زمن ليه ورميي سميهن مد إن برأي مد حقي كإذا على وجهه كقال كو كو حركة يلوى مؤمن كعلم لكوس علوه مصر للوضعتي بل لوك لا عبد الله يجي ويدين مقدير يستينكم اسميه مقدير وعلمك وحيك إيا إيمانك إيا نورك قرآنك وعليها استينك واستينك قرآنك إيا علمك إيمانك مقدب لو جهلك إيا شكك إيا شركك إيا مبادئك بعضك لوضع المسلمين مصر لوي معنا مثل labadaasi ma sinee war ilaahay ma waxaa u yeesheen kuwo wax la wadaaga kuwaasoo abuurka ilaahay oo kala abuuray oo abuurkiibaa iskaga kiin darmaday miya taas miya khalqigan oo dhan soo ma qirsanin inuu alla abuuray haa asnaamtan iyo dhagaxyaantan aad caabudaysaan amay khalqigan wax ku leeyihin oo qaara iyagu abuureen jiraa oo kii ilaahay iyo kuwoodibaa isaga kiin darmaday miya maya taasina ma jirto allahu khaaliqu kulli shay wax walba allah abuurayoo taa waan ogsoona eedda maxaad ka raadinaysaa wey marka waxan waxaad ka doonanaysaan maxay tahay alla waa midka keligii oo mid ah qaharoyo addoommadiisa midka qasbo ka baxa warkaas macana waxaa kale oo dhan ka jeedsado rabbigan u jeedsada subxana wa tacala walilaahi alla keligiiba usugnaca walilaahi alla keligii ayaa yasjudu waxaa u sujuudaya man cidda fi samaawaati ciriiryaalka ku sugan iyo wal ardi dhulka dhexdiisa طوعا ogolaansho ayay ugu sujuudayaan waa inta fiican wa karahan qasbid bay ugu sujuudayaan uu qasbay oo xukunkiisa u hogaansan yihiin iyo maamulkiisa wa khilaaluhum hoosaskooda ayaa u sujuudaya bilguduwi aroorihim iyo walaasaali galbihiba qul cadada nabiyu man yuu yahay rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda iyo walardi dhulka dhulka iyo samaawaadka rabbigoodu waa kuma qul waxaa qaada allahu allawi sababtaa ka sugin ilaa iska caddahay iyagu waa ogol yihiin masale laisla diidaya maa qul waxaa qada nabigo afatakadtum miyaad samaysateen min duunihi alla ka sako miyaad samaysateen awliyaaa kuwa ilaahyaalo la caabudo kuwaasoo laa yamlikuuna aan haranaynin lianfusihim nafafyaalkooda aanu haranaynin oo u haynin nafcan wax manaafacaada walaa daran iyo dhibtoona dhib iyo dheeftoona naftooda uma hayaan cid kale iskama dhaaf warteeda qul waxaa qada nabigo hal yastawi masmayin alacmaa midka indhahala gaalka jaahilka walbasiiru iyo midka wax arkaya waa muwaxidka caalimkaa wey masinoy masinow am bal iskaba dhaaf masinee hal tastawi ma siman tahay adulumaatu mugdiyaalka iyo walnuuru nuurku masimay mabaadi'da jahliga iyo shirkiga iyo gaalnimada mugdiyaal weeye taasi ma siman tahay iyo walnuuru iftiinka oo iimaanka iyo cilmiga iyo tawxiid am amase jacad bal iska dhaaf masinee am bal iskaba dhaaf labadaasina ma sinee jacaluu ajacaluuba waxay yeeleen lilaahi ilaahi waxay u yeeleen shurakaa kuwa wax la wadaaga kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi alla abuurkiisaoo kala abuuray khalqigii alla oo kala abuuray oo fatashaabaha markaa waxaa iskaga darmaday oo isaga ekaaday alkhalqu abuurkiibaa isaga ekaaday calayhim dushood war nimanka ma khalqigiibaa isaga darmaday oo islaamtoodu intay abuureen iyo allah intuu abuuray miyaa iskaga darmaday oo saas daraaddeed bay ugu khaldameen caabuditaankooda saas u caabudayaan miya taasina ma jirto qul waxaa dhahdaa allahu alle ayaa khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuray ah asnaamtani waxba mayna abuuray saas irbad afkeedna kuma laha adduunyada dusheeda waxay samaysteen ma jirto waxaanu ilaahay baa wadale subxana wa tacala oo abuurtay wa huwa alle alwaaxidu xataa iyaga laftooda la abuuray wa huwa alle alwaaxidu kii mid a wey alqahaaru oo qasbida badan oo addoommadiisa wuxuu rabo marsiiye oo lama hor imaan karin wey macna anzala min asamaai maan halkan waxaa laga yani waxa laga sheegaya halkan waxaa laga sheegaya oo aayaddan taas ay ka hadlaysaa xaqa sugnaanshihiisa iyo baatilku siduu u baaba'ayo oo lugihiisa ayna uuna u jiraynin ayaa tusaale laga bixinaya laba tusaale laga bixinaya hal aayad baa lagu wada keenaya anzala alla wuu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda wuxuu ka soo dejiyey maaan biyuu ka soo dejiyey fa saalat waxaa rogmashay oo socotay awdiyatun togogyaal baa socday biqadarihaa qadarkeediiyo qiyaasteediibuu ku socotay tog kasta intuu qaadi karay oo biyo yuu rogay oo macnaha waxuu ku socday faxtamala wuxuu xambaaray assayru daadkii wuxuu xambaaray zabadan baad xor qashin ayuu xambaaray raabiyan oo sabaynay biyaha dushooda sabaynay ayib kaasi waa masal masal waa ka kii labaadna waa ka wa mimaa kii qaarkii wa mimaa kii xaggii waxaa ka ahaaday yuuqiduuna ay hurinayaan calayhi dushiisa fi naari naarta dhexdeeda shayga ay ku fi naari isagoo dabka dhexdiisa ku jira midka ay hurinayaan xaggiisa waxaa ka ahaaday oo maxay ugu hurinayaan ibtiqaa'a xilyatin waxyaabo laysku qurxiyo raadin ay raadinayaan daraaddeed bay ugu hurinayaan aw mataa'in ama alaab raadinteeda daraaddeed yay ugu hurinayaan kaas xaggiisana waxaa ka ahaaday zabadun xumbo ayaa ka ahaatay ama qashin misluhu oo kaas hore oo kalea qashinkaa hore oo kalea baa isagana ka ahaaday kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu llahu alla u yeelaa yadribu llahu alla uu macnaha u caddeeya alxaqa xaqa saasuu alla u caddeeya subxana wa tacala waalbaatila iyo baatilka faama zabadu yani daadxoorta iyo qashinku fayadhabu wuu tegayaa jufaaan xaalo u yahay mid la tuuray qashin la galay isagoo ah wuu tegaya wa amaa maa shayga yanfacu nnaasa dadka anfacayaay fayamkusu wuu harayaa fi lardi dhulkuu ku harhaya kadalika sidaasoo kale ayuuna yadribu allahu alla u yeelaa oo u caddeeya alamhaala tusaalayaasha iyo mahmaayal saasaa ilahay tusaalayaasha u caddaynaya laba tusaale wey labada tusaale waxay ku salaysan yihiin xaqu mar hadduu xaq yahay waa jiraya baatilkuna waa tegaya laba misaal baa laga bixiya tusaalaha hore waxa weeyaan roobku markuu doo dhibicdii dhulka ku soo dhacday waxay qaadaa togog togog bay la rogmataa tog walba qiyaastiisa iyo tabartiisa iyo inta buuxiisa oo biyo abu rogaan biyaha socodka ay socdaan waxaa ka dhasha daadxoor zabadka waxaa la yidhahdaa waa qashinka biyaha korkooda socda oo ama xumbada iyo qashinka is-uruursada iyo waxaasa zabadka la yidhahdaa biyihii zabadkaa iyo qashinkaasaa dul socda masalka koobaadi waa kaa zabadkan iyo qashinkan iyo daadxoortani waa baatilka biyahan socda ee dadka anfacayana waa xaqii biyahani toga markay ama webiga muddo socdaan waxaa dhacaysa daadxoortii waxay ku dhegaysaa gediyada sooma ama meelaa lagaga tegaya marka dambena qoyaankeediina dabayshaa ingejinaysa qashinkii kalena waaba iska baaba'ayaaba sooma laakiin biyihii way hadhayaan oo togiibay ku hadhayaan oo beerihiibay ku hadhayaan oo dhulkiibay ku hadhayaan taasi macnaheedu maxay tahay xaqu waa tegayaa yani xaqu waa joogayaa baatilkuna waa tegaya xaqu waa joogayaa baatilkuna waa tegaya marmar waxaa dhici karta intuu baatilku is-afuufo oo uu isyaro weyneeyo inuuba xaqii oo dhanba daboolaba oo xaqiiga waxba laga arki waayo waa dhici kartaa sooma sida masalan daadxoortao kale mar waxaad arkaysaa biyaha oo dhan daadxoor baaba haysataba inaad cabto haddaad u baahato meelaad afka ka geliso mobile ama weel ka darsataba laakiin wakti yar kadib wixii ma jiraya khalaas daruurku martayoo tagtayn bay noqonaysa marmar bay dhacaysaa macana laakiin waxaad ku kalsoonaani baatil marna ma joogayo uu tegi maxaa uu soo hadhi xaqa soo hadhito masalka kore waa kaa masalka labaadi waxa weeye biraha iyo macaadiinta markii wax laga samaysanayo dabbaa la geliyaa dabka waxaa loo geliyaa oo dabka loogu huriyaa ama waxaa laga rabaa in laga samaysto waxyaalaha laysku qurxiyo ee dumarku isku qurxiyaan waa dahab ama waa fido maalan waxyaalihii dhagaha ay gashan lahaayeen ama lugaha ama gacmaha ama qoorta ay ku qurxin lahaayeen baa laga samaynaya marka laga samaynayo waa in dab la geliyo sama markii dabka la geliyo waxaa ka fuqaya dahabkii qashinkii saarnaa oo dhan baa ka fuqaya qashinkaa uu dabku ka saarayo waxaa isagana la dhahaa zabad baa la dhahaa birta ayadana weelasha laga samaysto ama naxaas ha ahaato ama maahe rasaas ha noqoto birta iyadana weelasha laga samaysto marka weel laga samaynayo gudun baa laga samaynaya yani fijaan baa laga samaynaya koob baa laga samaynaya markii wax laga samaysanayo dabka la dhexgeliyo dabka marka la dhexgeliyana waa la garaacaa wixii qashin ahaa ee birta dul saarnaayee daxashii iyo carradii iyo wixii oo dhan baa duula zabad baa la yidhahdaa maxaa soo hara birtii asalkayd ee adkayd baa soo hara zabadkii iyo qashinkii saarnaa xagee aada ya meel lama ku sheegi kartaa idu meel lagu sheega male waaba uun dulduulay un khalaas waa dhammaaday maxaa soo hadhay birtii oo adag oo wixii laga sameeyey lagu intifaacayaa soo hadhay alxaqu waa birta adage soo hadhay waa macdanta adage lagu labisanayo laysku quxinaya soo hadhay baatilkiina wuxuu noqday zabadkaa tegay iyo qashinkaa tuurmay buu noqday labadaa masal ayaa rabbi subxaana watacaala wuxuu ku samaynayaa murtida iyo warka marka lasoo ururiyay waxa weeye xaqu waa joogayaa oo waa waxaa dadka anfacaya baatilkuna waa tegayaayo waa dhammaanaya saas way macana anzala alla wuu dejiyey min asamaai xagga sare wuxuu kasoo dejiyey maaan biyuu kasoo dejiyey fasaalad markaasay socotay awdiyatun togayaal baa socday biqadarihaa qiyaastoodii iyo qadarkoodii intay qaadi kareen oo biyaa bay la socdeen oy qaadeen macnaha oy rogeen faxtamala marka wuxuu xambaaray assaylu daadkii wuxuu xambaaray zabadan daadxoor iyo qashin buu xambaaray raadiyan zabadkaasoo sabaynaya oo biyaha dusoola socda ayib masel waa kaa marka zabadku waa baatilka yani biyaha soo hadhayana waxa wa mimaa kiiwa xaggiisa waxaa ka ahaaday zabadun mithlu waa mubtada muakhira mima yuuqidnu yuuqidunana waa khabar muqadama wa zabadun zabad haddaad soo hormarisaa yani waad samayn kartaa wa zabadun qashin oo mithluhu kaa hore oo kale ah yaa mimaa kii xaggiisa ka ahaaday mimaa shay xaggii ka ahaaday yuuqiduuna ay hurinayaan calayhi dushiisa fi naari dabka dhexdiisa isagoo ku jira shayga isagoo dabka ku dhexdiisa ku jira ay dabka ku hurinayaan oo buufimada ay u isticmaalayaan isagana xaggiisa waxaa ka ahaaday oo ka yimaada qashin noocaas oo kale saas man wa zabadun qashin oo mithluhu kaa hore oo kale ah ayaa mimaa shay xaggiisa ka yimaada oo ka ahaaday shaygaasoo yuuqiduuna ay hurinayaan calayhi dushiisa fi naari dabka dhexdiisa isagoo ku jira ay dabka ku hurinayaan maxay dabka ugu hurinayaan shaygaas ibtiqaa'a xilyatin waxyaabo laysku qurxiyo raadin ay raadinayaan daraaddeed aw mataacin ama alaab raadin ay raadinayaan daraaddeed ama alaab raadinteeda dabteed bay u samaynayaan maxaa dabka loogu shidayaa oo loogu hurinayaa laba mid ama waxyaaba la isku qurxiyaa meesha laga soo saari rabaa oo dabka saas daraaddeed baa loogu hurinaya ama meehe alaabtii lagu intifaaci lahaabaa meesha laga soo saaraya oo dabka saas daraaddeed baa loo gelinaya macna wa mimaa kii xaggiisa waxaa ka ahaaday yuuqiduuna ay hurinayaan calayhi dushiisa fi naari dabka dhexdiisa isagoo ku jira ibtiqaa'a xilyatin waxyaaba la isku qurxiyo raadinteeda darteedna ay ugu hurinayaan aw mataacin ama alaab raadinteed daraaddeed ay ugu hurinayaan kaa xaggiisana waxaa ka ahaaday oo ka yimaado ka soo baxa zabadun qashin iyo daad yani waxaan dhihi lahaa xumbo xumbadii hadda qashinku waxaa laga wadaa yani caradii iyo yani daxashii iyo wixii gurta ka soo baxaya baa hadda zabadka laga wada zabadun qashin oo mithluhu isagoo kale ah kaa hore oo kale ah kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu allahu alla u caddeeya alxaqa xaqa iyo walbaaila saasuu u caddeeya fa ama zabadu zabadkii iyo qashinkii iyo daadxoortii fayadhabu wuu tegayaa jufaan isagoo bilaashahoo la tuuray oo la ganay isagoo la ganay buu macnaa waxa weeye ama birtii lagu garaacayay baa galaysa ama ma ahee biyihii baaba galayo derbigay ku galayaa way macnaha wa amaa maa shaygase wa amaa maa shayga yanfacu anfacaya annaasa dadka anfacay oo birtii soo hadhay ah oo markaa ama weel ahaan loogu intifaacay ama wax laysku qurxiya loogu intifaacay iyo biyihii soo hadhay markay daad xoortii ka tagtay wa amaa maa shayga yanfacu anfacaya annaasa dadka anfacayaay fayamkusu wuu hadhayaa fi lardi dhulkuu ku hadhaya isagu ma tegay kadalika sidaasoo kale ayuu yadribu allahu alla u caddeeyaa alamhaala tusaalayaasha saasuu ilahay u caddeeya subxana wa tacala wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun qur-aanku qaabka uu u guto ujeedadiisa wax u caddeeya waxaa ka mid a tusaalayaasha shayga oo laga bixiya intaasoo tusaale si dadku u fahmaan hadda waxa weeyaan xaqa tegitaankiisa xaqa joogitaankiisa iyo baatilka tegitaankiisa in lagu fahansiiyo shay aad si fiican u garanaysaa lagugu cadday birtantaasay biyahan iyo daadxoortani waxaanood si fiican u garanaysaa lagugu cadday rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala tusaalayaasha noocaasa waxa uun fahma dadka caalimiinta ee cilmiga leh culimada salafku waxay dhihi jireen qur-aanka amfaashiisa iyo tusaalayaashiisa markaan fiiriyo oon qaar ka mida fahmi waayo waan murgaa maxaa yeele ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka aan amfaalisiiyo tusaalayaasha qur-aanka fahmin inay jaahiliyihiin culimo u bafaanta bu rabbi subxana watacala wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuuna bu alayhi subxana watacala liladiina istajaabuu lirabbihim alxusna liladiina kuwii waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay alxusnaa yani tii ugu wanaagsanayd baa usugnaatay wladiina kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin oo yeelin lahu rabbi aan yeelin low anna lahum haddii ay u sugnaan lahayd hadduu u sugnaan lahaa lahum iyaga maa fil ardi waxa dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican xaalu idin yahay wa milahu iyo isagoo kale macahu oo la jira hadduu u sugnaan lahaa laftadow way isku furan lahaayeen bihi isaga min suu'i laftadow way isku furan lahaayeen bihi isaga ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday suu'u lxisaabi xisaab xun baa u sugnaatay wa ma'waahum hoyaadkoodiiyo xeraday galayaanna jahannamo wey wa bi'sa waxaa baas lahaday almihaadu gogol loo dhigo ayaa baas lahaatay jahannamo gogasheeda weye dadku waa labe dadkii rabbigooda yeelay oo amarkiisa yeelay oo dhawaabkiisa yeelay oo sharcigiisa qaatay oo inay raalli geliyaan ka shaqaynayay kuwa noocaasi waxay leeyihiin xaalad la siiyo iyo abaalgudkiisii ugu fiilan bay leeyihiin almansuubat lxusna waa jannada kuwa rabbigood aan ajiibinna maalinta qiyaamada hadday dhulka waxa yaalloo dhan heli lahayeen iyo intaa keliya mehe intaas in la mido weliba lagu daray hadday heli lahaayeen way isku furan lahayd haddii madax furasho looga qaadanayo dhulka waxa yaallo oo dhan iyo in la egoo lagu daray haddii laga qaadanayo way isku furan lahaayeen laakiin ma jirto waxaa lagu odhanaya saan soo marnayba adduunyada waxaan ku weydiiyey intaad joogto wax intaa ka fudud ma isku furan lahayd haddii lagu siin lahaa haa wax intaa ka fudud baan ku weydiistay bu rabbilahi subxana wa tacala inaad aniga keliga iyo caabudo oodan cidna i garab dhigin igu garab wadin baan ku weydiistay soo kama fududay saas laga yeeli maayo marka kuwaasi waxaa u sugnaaday bu rabbi subxana wa tacala xisaab xun bay leeyihin xisaabta xuni waxa weeye khaladaadkay galeen inaan waxba loo dhaafo oo si fiican loola lafaguro weye xisaabta xunta hooyaadkoodiiyo meeshay galayaana jahannamo weeye gogol loo dhig gogol la dhigana midda jahannama u xumaatay bu rabbi subxana wa tacala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday istajiibuu ajiibay lirabbihim rabbigooda kuwa ajiiba waxaa u sugnaatay alxusnaa tii ugu wanaaga badnayd oo jannada wladiina kuwii kuwa lam yastajiibuu aan ajiibin lahu alle aan ajiibin low anna lahum hadii hadduu u sugnaan lahaa low anna lahum hadduu iyaga u sugnaan lahaa maa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa jamiican xaaluu idileeyahay hadduu u sugnaan lahaa wa milahu iyo isagoo kale macahu oo la jira waxaa dhulka dushiisa hadda yaalla ama dhulka dushiisa maalinkii la abuuray ilaa intuu ka dhammaanaya waxa dushiisa yaalla iyo intaa in la eg oo la jirto maa wa milahu kaas mid la mida macahu oo la jira hadduu hadday lahaan lahaayeen oo uu sugnaan lahaa laftadow way isku furan lahaayeen bihi isaga ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday suu'u lxisaabi xisaab xun baa u sugnaatay wa ma'waahum hooyaadkoodiiyo meeshay ku hoyanayaanna jahannamo weeye wa bisa waxaa baas lahaday almihaadu gogol bay u baas lahaatay jahannamo afaman cida yaclamu og anna maa shayga unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebiyow min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo dejiyey alxaqu inuu xaq yahay ruuxa ogi kaman cid miyuu la mid yahay huwa isaguba acmaa indhala inamaa yatadakaru waxa uu waana qaata ulul albaabi kuwa caqliyada fayow i saaxiibka alladiina kuwiibaa waana qaata yuufuuna oofiya ama hum iyagu alladiina kuwa way yuufuuna oofiya bicahdi illahi ilaahay ballankiisa oofiya oo walaa yanquduuna aan burinin almiihaaqa ballamada dhaarta lagu adkeeyey ee lagu kalsoonaaday waaladiina kuwa weeye yasiluuna xidhiidhiya maa shayga amara allahu alla uu amray bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayakhshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa oo wayakhaafuuna ka cabsada suu'a alxisaabi xisaab xunna ka cabsada waaladiina kuwa weeye sabaruu sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigooda wejigiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed bay u sabreen oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaadiina way toosiyeen oo wa anfaquu waxay bixiyeen mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnay qaarkiina way bixiyeen siran si qarsoodi ah wa calaaniyatan iyo si caddaan ah wayadra'uuna way reebeen bilxasanati xaaladii wanaagsanayd bay ku reebeen alsayi'ata tii xumayd ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaatay curba daari daarta cidhibteedabay yaa u sugnaatay daarta aakharo cidhibteeda wanaagsan bay leeyihiin jannaatu cadlin bay leeyihin daartii baa lasii fasiraya cidhibta dhimacayda jannaatu cadlin bay leeyihiin waaritaanka jannooyinkeeda waaritaanka jannooyinkooday leeyihin yadkhuluunahaa jannooyinkaasoo yadkhuluunahaa ay gelayaan ayaga keligood miya waman cidna way geli salaxa wanaagsanaatay oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim xaasaskooda wa duriyaatihim carruurahooda waalmalaa'ikatu malaa'igtiina yadkhuluuna way gelayaan calayhim dushooda u soo gelayaan min kulli baabin irid kasta uga soo gelaya maxay leeyihin marka usoo gelaya salaamun nabadgeliyo calaykum dushiina ha ahaato bimaa sabartum sabirkiina daraaddii sababkiina sababtii aada sabirteen fa nicma waxaa nicmo lahaaday cuqba daari daarta ciribteeda dambe ee wanaagsan baa nicmo lahaatay man halkaasi waa kooxda dadka wanaagsan dadka wanaagsan iyo tilmaamahooda iyo abaalgudka ilahay agtiisa ay kuleeyihiin waxaa laga bilaabay dadka xaq waxaa lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay kuwa og iyo midka indhaha lama isku midba waa ka diidan xaqa ee qur-aanka iyo waxyiga diidan dadka caqliyada fayowle ayaa sidoodaba waantoomo wax qaata midka caqliyada ka jirani kuwaasi waxma qaataan kuwaasi caqliyadoodu fayow yihiina waana qaatayay yihiin sagaal tilmaamood baa loo sheegay tilmaanta koowaadi waxa weeyaan ilaahay ballantiisay fuliyaan waxay tahay ballanta ilahay ma gasho inaad addoon u noqoto way toosnaato ballantaad addoommada la gelaysana ilaahay baad la gashay ballantay oofiyaan munaafiqiinta lagu yaqaana ballantay waga baxay ta labaad weeyaane ballamaha lagu kalsoon yahay ee adag ma jabiyaanoo kama baxan wixii xidhiidhintiisa alla amrayna way xidhiidhiyaan oo maxaa ka mid a ilaahay xidhiidhintiisa ilaahay rumayn baa lagu xidhiidiya alla way xidhiidhiyaan rususha way xidhiidhiyaanoo way rumeeyaan kutubtuu alla soo dejiye way xidhiidhiyaan qaraabadooda way xidhiidhiyaan mu'miniinta way xidhiidhiyaan wax kastoo alla faray in la xidhiidhiyo way xidhiidhiyaan tilmaanta kale leeyihi wax wey rabbigood bay ka baqaan xisaabta aakharana way iska jiraanoo way ka cabsadaan way sabreenoo sabirka saddexdiisii nooc bay la yimaadeen ilaahay daacadiisay ku sabreen dembiyadana way ka sabreen wixii ilaahay qadar ee uu ku keenayna way ku sabreen maxay u sabrayaan ma magaca raadisba maya ibtiqaa'a wajhi rabbi rabbi wejigii raadintiisa darteed ilaahay dartii bay u sabreen salaadii bay toosiyeenoo sidii sharcigu u talagalay ugu tukadeen wixii la siiy wixii la siiyey oo xoolaana waxay ka bixiyeen qaar bay ka bixiyeen sekadii iyo sadaqaduba way soo galayaan si qarsoodiyana way u bixiyeen si muuqatana way u bixiyeen xaal walbay wax ku bixiyeen haddii lagu gafo oo xumaan lagu sameeyana xaaladda xun mid wanaagsan bay ku reebaan haddii lagugu gafo dadku kugu gafaan inaad ka bixi la qaadato ma ah waa inaad xumaantoodii wanaag kaga jawaabto waa ku xumeeyey wanaaji waa ku xumeeyey wanaaji wuu ku aflagaadeeyey ammaan xoolahaagii buu dhacay wax ugu dar soma xumaantii lagugu sameeyey wanaag baad adigu kaga jawaabaysa wanaag bay ku reebaan bu rabbi subxana watacala kuwaa weeye kuwa cidhibta wanaagsan daarta aakharo ama daarta adduunyo cidhibteeda wanaagsan ayagaa iskale maxay tahay cidhibtaas jannooyin bay gelayaan jannooyinka lagu waabo ayaga keligooda ma ahee aabbayaashood iyo xaasaskoodii iyo carruurtoodii intii wanaagsanaatay baa la gelaysa shardi way inuu wanaagsanaado haddii dadku ay qaraabo yihiinoo wanaagsanaadaan jannada marka ehel ay u noqdaan in la geliyo jannada markay tagaan kuwii darajada hoose helay kor baa loo qaadaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum kan wax ay kor joogeen meesha sare helay isagoon waxba laga dhimin yaa kan kor loo qaadaya markaasaa meesha loogu geynay maxaa yeelay dadkii isdhalay ee wada dhashay inay meel wada tagaan waa barwaaqada iyo nicmaynta nooc ka mida saas oo adduunyadii laga sheekaysto oo maxaa warwaagii halkaasay martay waa wax weyn wax weyn wey in laga sheekaysto oo la isfahmo oo dadku si fiican macnaa wax wey ay isugu yimaadaan bal waa qowl malaa'igtii baa usoo gelaysa oo meel walba uga soo gelaysa ayagoo salaamaya oo salaamu jeedinaya wey macna afaman cida yaclamu og anna maa shayga unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebigo min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay kamal cidmi yuu la mid yahay huwa isaguba acma indhala inamaa yatadakaru waxa uu waana qaata ulul albaabi kuwa caqliyada fayo u saaxiibka alladiina kuwaas yuufuuna oofiya bicahdi illahi ilahay ballankiisa oo walaa yanquduuna aan burinin almiihaaqa ballanyaalka adag waaladiina kuwa way yasiluuna xidhiiriya maa shayga amara allahu alla uu amray bihi isaga an yuusana in la xidhiiriyo wayakshawna baqa rabbam rabbigoona ka baq oo yakhaafuuna ka cabsado suu-an xisaabi xisaab xun aakharo ka cabsado waaladiina kuwa way sabaruu sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa raadintii dartiibu iyuu sabreen oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey oo wa anfaquu bixiyey mimaa rasaqnaahum waxaan ku risaaqnay qaarkii bixiyey siran si qarsoodi ah wa calaaniyatan iyo si cadaan oo muuqata wayadra'uuna reeba bilxasanati xaaladan wanaagsan bay ku reebaan asayi'ata taxul ee lagu sameeyey ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaatay cuqba daari daarta aakhara xidhibteeda dambe wanaagsan bay leeyihin jannaatu cadlin bay leeyihiin waaritaanka jannooyinkood yadkhuluuna jannooyinkaasoo yadkhuluunaha ay gelayaan iyaga iyo waman salaxa ciddii wanaagsanaata oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim xaasaskooda wa duriyaatihim iyo carruurahooda ubadkooda wlmalaaikatu malaaigtii baa yadkhuluuna gelaya calayhi dushooda usoo gelayaan min kulli baabin iyo did kasta uga soo gelayaan waa tahniyad way u tahniyadaynayaan macnaha ayagoo malaa'igtu waxay leeyihiin salaamun nabadgelya calaykum dushiina ha ahaato dhib walba waad ka nabadgashaan bimaa sabartum sabirkiinii adduunyada aad sabirteen daraaddeed fa nicma waxaa nicmo lahaaday cuqba daari daarta aakharo cidta wanaagsan ee hesheen baa nicmo lahaatay aada bilahi tawfiiq wsala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala ali